Munaasabadan oo lagu maamuusayo xuska kooxda Luulyo oo ku beegan lixdan iyo afar sano gudahoodii ka soo wareegatay markii gobollada Koonfureed ay xornimada ka qaateen gumaystigii Talyaaniga sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii, Israaciga gobollada waqooyi iyo koonfur ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne. Xuskan maalinta ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliya, gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cusmaan Calisow, ururada haweenka, laamaha amniga, dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cusmaan Calisow ayaa ka warbixiyay muhiimadda maalintan.
caawa waxaan joognaa kowda luulyo haween aad u qurux badan haween midooda soomaaliya aad weyn wax weyn ka ka qayb qaadatay haween ka mid a haweenada haweenada xurriyadda dalka soomaaliya waxaan ognahay kun sagaal boqol iyo lixdankii kowda luulyo waxa waa maalintii gobollada koonfureed ee xurriyadda ay qaateen midoogii labadii gobol ee waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen kuwaas oo ay kala gumaysanayeen gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga waa haween xaqiiqdii qof walba oo soomaaliyeed uu xusaayo calanka soomaaliyeed qof walba uu xusaayo xurriyaddii soomaaliya waxaan leeyahay eh, dhammaan soomaaliya meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan hambalyo hambalyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliya ayaa ciidamada amniga iyo dhalinyarada ku bogaadiyey doorka ay ka qaadanayaan xuska maalintan.
inaan u mahadceliyo guddigii ka soo shaqeeyey ee, arrintan quruxda badan iyo cid kastoo ka soo qayb gashay iyo ciidamadii amniga oo am- ilaa iyo haddana ammaanka sugaa Een, dhammaanteen waxaan isku baraarujinaynaa oon isku boorinaynaa caawa kadib annaguna siyaasadaan ka yeelan doonaa amniga gobolka iyo magaalada beledweyne idinkuna farriintaas inaad naga qaadaanaan rabnaa koraan u dhahaynaa si naloo maqlo waa ku celcelinaynaa si naloo fahmo Inta badan magaalooyinka dalkeena Soomaaliya ayaa laga xusay maalinta kowda Luulyo oo ku beegan maalinta ay xoroobeen gobollada Koonfureed iyo Israaca gobollada Waqooyi iyo Koonfur.